isbitaalka kalkaal ee magaalada muqdisho ayaa bilaabay ololaha qaliimada isku furanka hooyooyinka kaasi oo ah olole caafimaad oo lacaglaana ololahan ayaa socon doona ilaa shan iyo tobanka bishan kaasi oo ay ka faa'iideysan doonaan haweenka ku nool magaalada muqdisho cali xasan maxamed madaxa hay-adda kheyriga ee kalkaal ayaa ka warbixiyey ololaha qaliimada ay bilaabeen runtii waxaa farxad noo ah inaan maanta qaban doonno ololihii aan muddo soo wadnay oo ah kaabeenkii isku furanka haweenka qaliinkan isku furanka haweenka oo iska kaashanayaan hay-adaha fistula foundation iyo kalkaal foundation waa sidaan horeba u sheegnayno aan bukaanada aan maxaa la yihahdaa bulshada soomaaliyeed ogeysiinayno qaliinkan waa free waa lacag la-aan hadday ahaan lahayd daawadii hadday ahaan lahayd baaritaanadii iyo hadday ahaan lahayd qaliimadii intaba waanu ku faraxsanahay runtii inaan qaliinkan aan ololihii labaad aan aan daafuri doonno haddii ilaahay kala noqdo waa waxaana bulshada soomaaliyeed waxaan ogeysiinaynaa inay ka faa'iidaysan doonaan doctor cabdirasaaq caartan dhakhtarka daaweynta qaliimada isku furanka ee isbitaalka kalkaal ayaa hooyooyinka la dhiban xanuunka isku furanka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan qaliimadan waxaa noo bilaabanaya kambeynkii isku furanka haweenka kaasoo soconaya muddo kooban waxaan dhammaan bulshada soomaaliyeed iyo gabdhaha soomaaliyeed ugu bushaaraynaynaa bilaabashada kambeynkan waxaan rajaynaya inay ka faa'iidaystaan sidaan ognahay isku furanku haweenku waa xaalad timaada xilliga dhalmada markii gabadha dhalashu ay ku raagto xilliga foosho ay fooshu ay raagto kadibna ay weydo wax caawiya ama qaliin loo sameeyo cesarian section taasoo keenaysa in gabadhii ay ceshan weydo kaadidii ama saxaradii waa xaalad aada ugu baahsan waddanka taasoosan dadku aysan war ka haynin maadaama ay xaaladdan tahay xaalad ay gabdhuhu qarsadaan taasoo ay mataqaanaa ay guryaha kula jiraan waxaan ugu bashaaraynaa inay helayaan qaliin iyo daawo bilaash ah inay ka soo qayb galaan ay ka faa'idaystaan fursaddan wayna sii socon doontaa insha allahu ololahan ayaa qayb ka ah adeegyada caafimaad ee maamulka kalkaal ay ugu tala galeen dadka aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka isbitaalada